左边还到哪里？左边还到哪里？左边还到哪里？
khilaaf xooggan oo soo kala dhexgalay hogaanka sare ee maamulka s a c khaatamo kaas oo salka ku haya arrimaha dastuurka madaxweynaha maamulka s a c khaatamo cabdiraxmaan firdhiye ayaa doonaya in la qoro dastuur cusub uu ku shaqeeyo maamulkiisa taas uu ku macneeyey in laga maarmaan u tahay xasiloonida iyo horumarka dowladnimada ee s a c khaatamo wuxuu xusay in dastuurka cusub uu caddayn doono awoodda hay-adaha maamulka sidoo xukuumadda baarlamaanka iyo garsoorka si loogu fogaado isqabqabsi mar kale dib u dhiga horumarka maamulka golaha baarlamanka waxaa hor yaalay hindise xeer dhisidda guddida diyaarinta dastuurka nasiib darro waxaa dhacday in guddoomiyaha baarlamanku mudane jaamac yaasiin warsame uu hor istaagay ku sameeyey hindise sharciyeedka la meel marinayo isaga oo dhowr xildhibaan isaga iyo dhowr xildhibaan golaha ka mid ah hase yeeshee qorshahan waxaa si gaar ah uga hor yimid guddoomiyaha baarlamaanka maamulka jaamac yaasiin warsame oo ku dooday in aan dastuur cusub la qori karin iyada oo aanan loo marin waddo sharci ah guddoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay in wax kabeddelka ama qorista dastuurka cusub ay tahay arrin u baahan wadatashi qoto dheer ayna lagama maarmaan tahay in lagu saleeyo sharciga iyo nidaamka jira guddoomiye ahaan anigoo tixgelinaya kana jawaabaya mooshinkaas soo gaadhay xafiiska guddoonka waxaan idinku wargelinaynaa kasoo tala bixinta sharcinimada iyo sharci la-aanta mooshinkan inaan u gudbinayno hay-adaha ay khusayso waana mahadsantihiin xiisada arrintan ka dhalatay ayaa si weyn ugu dhex curutay baarlamaanka s a c khaatamo iyada oo kalfadhigii baarlamaanka ee shalay uu noqday mid lagu kala qaybsamay kulankaas oo la filayey in lagu gorfeeyo arrimaha dastuurka ayaa hareeyey buuq iyo sawaxan waxaana xildhibaanada kasoo horjeeda qorshaha madaxweynaha iyo kuwa taageersan ay edeymo kulo isku mariyeen hawada xaaladda cakiran ee ka dhalatay khilaafkan ayaa laga cabsi qabaa inay saameyn ku yeelato maamulka iyadoo ay jiraan warar sheegaya in dhinacyadu ay wadaan kulamo gaargaar ah siyaasadda s a c khaatumo ay aqabta in la gaaray xilligii ay hoggaanku u midoobi lahaayeen danta guud waxaana la sugayaa sida uu xaalka noqon doono maalmaha soo socda iyo tallaabada ay qaadi doonaan labada dhinac ee isku haya dastuurka